ansixinta golaha wakiilada ee somalilan uu ansixiyey miisaaniyadda laba kun iyo labaatan ee dowladda dhexe ayaa la sheegay in golaha wakiiladu ay go'aamo ku lifaaqeen kuwaasi oo ay wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid a qaybaha kala duwan ee miisaaniyadda guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaan weydiiyey ugu horreyn meelahay wax ka beddeleen dastuurku wuxuu noo fasaxayaa inaanu miisaaniyadda celinno ansixinno wax beddel ku samayno marka wax weyn kama aanaan taataaban waxa weeye laba go-aanaanu raacinay mid waa soo jeedin midna waa go-aan go-aanku waxa weeye xisbiyada qaranka lacagtii ay qaadan jireen sanadkii ayaa wax laga jaray waxaana loo loo jaray cisbitaalada waxaynu u aragnay in xisbiyada ay ku badan tahay lacagta ay qaataan qodobka labaad ee laga sameeyey waxa weeye qodobka ictiraaf raadinta oo wasaaradda arrimaha dibadda oo aanu u aragnay inay badan tahay baanu wax uga soo jaray guddida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo iyaguna qeyb ka ah ictiraaf raadinta somalilan arrimaha dibaddu waxay wasaaradaha iyo xukuumadaha u tagaan golahuna wuxuu ictiraaf raadinta ka raadiyaa baarlamaanada marka labadaa qodob iyaga wax ku bedel baanu ku sameyn
lacagaha laga jaray xusbiyada waa intee in leeg cadad ahaan markaad tusaale ahaan qiyaasto waxa weeye xusbi kasta waxa weye waxaa laga jiray saddex bilyan iyo shan boqol oo u dhingantaa adigu lacag lix kun oo doolara bishii marka adigu waa lacag sideed iyo toban kun oo doolar bishii baa laga jaray saddexdooda xusbi oo waa waa siman yihiin shan iyo toban kun oo doolar bay ahayd marka lix kun oo dolar sagaal kun oo dolar baa u hadhay muran siyaasadeed baa wadankii hadheeyey haddana xisbiyadii haddii lacagtii la siinayey wax laga taataabto maxaa kusoo beegaad leedahay waxa weeye saddexda xusbiba waa laga jaray si siban baa looga jaray lacagta la siinayana waxaanu qabnaa dee inay badan tahay u malayn maayo dee xusbiyadu inay ka hadlayaan hadday sagaal kun oo dolar bishii qaataan lix kun oo cisbitaal loo jaray in saddexda xusbi ka hadlayaan xusbi goonina kama aanaan jarinayn waxaanu ka jaray si siman ayaan uga jaray waxaa kusoo beega waxa weeye uun baahidan cisbitaaladu qabaan ayaa kusoo beegtay marka waxaan isiri xusbiyada waxay leeyihiin taageerayaal badan bay leeyihiin subscription badan bay ka helaan xubnahooda marka waxaan uun khilaaf kale ma jire waxa weeye in lacagtaasi ay ku badan tahay tusaale ahaan dowladaha hoose iyaga laftigooda bajetkooda waxaad raaciseen lifaaq yar faahfaahay waxa weeye mar horena waa ka hadalnay waxaanu doonaynaa dowladda dhexe iyo iyo hay-adaha madaxa bannaan in la kala saaro dowladda hoos dowladaha hoosena iyada gooni looga saaro miisaaniyadda gooni loosoo sameeyo oo iyada laftigeeda kolaha la keeno marka waxaan ku niri wixii hadda ka dambeeya waa in gooni loo sameeyaa miisaaniyadda dowladaha hoose khadar maxamed cakulle v o a hargeysa